Shirkani wadatashiga diyaarinta hannaanka qaran ee dib u heshiisiinta ayaa diiradda lagu saaray sidii loo heli lahaa qoob-iyo-qoraalka siyaasadda qaran ee dib u heshiisiinta dalka waxaana shirkani ka qayb galay kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta mudane cabdulaahi faarax wehliye madax ka socotay dowladda soomaaliya iyo marsharaf kala duwan oo shirkani wadatashiga lagu casuumay kulankaani wadatashiga waxaa ka hadlay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdulaahi maxamed xasan waxa uu sheegay in wadatashigaani hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta inuu soo maray marxalado kala duwan wasaaradduna ay ku hoolan tahay inuu noqdo mid miro dhala lana gaarsiiyo dib u heshiisiinta dalka oo dhan waa in dib u heshiisiin dhab ah oo ay mudhig u yihiin is-cafis garowshiyo israaligelin xaqsiin iyo isu isu-hoyasho iyo in xiriirkii burburay iyo kalsoonidii dib loo soo kulko
sidoo kale kulankani wadatashiga waxaa ka hadlay kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdulaahi faarax wehliye waxa uu tilmaamay in muhiimada shirkani furmay uu yahay in la helo hanaan sal adag leh oo lagu wajahayo dib u heshiisiinta dalka waxaa lagama maarmaan ah inay dalka ka dhacdo dib u heshiisiin taabata dhinac walba mid bulsho mid siyaasadeed mid dhaqaale taasina waxay u baahan tahay in soomaalidu isku tashato fikirto maskaxdeeda shiisho ay la soo baxdo wax ay dib u heshiin karto sidaa darteed maanta waxaa inoo bilaabay wadatashigiin hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo lasoo qoray kiiskiisii koowaad oo dhinacyo badan soo maray waxaa rabnaa marka hore in lagala tashado hay-adaha dowladda federaalka gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gabale ayaa kulankaasi wadatashiga hadal ka jeedisay wadatashiga marka socda wuxuu ka turjumayaa inaan isla jecel qaadno oo aysan dhicin tafaraaruq iyo isboorimaad ee wax ah wada maaragtay mas-uuliyad wadareed waxa yidhaahdo lagu dhaqaaqo si looga gaaro xalinta dhibaatada ee ummadda soomaaliya ku taagan shirkan ayaa soconaya laba maalmood iyadoona maalinta beritaha qeybtiisii labaad la tashi lagala sameyn doono ururada bulshada rayidka oo lafdhabar u ah geedi socodka hanaanka dib u heshiisiinta qaranka cabdiraxmaan maxamed cabdi waa beri radio daljir muqdisho